wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka daahfurtay shirka istiraatiijiyadda dakhli aruurinta dowladda ee saddexda sane ee soo socota kulanka waxaa ka qayb galay qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee dakhliga soomaaliya faysal maxamed xaashi ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda shirka iyo arrimaha dakhliga ah ee saddexda sane ee soo socota sharciga khayraadka dhulka hoostiisa ee shidaalka oo aad la socotaan in dadaal badan dowladdu ay ka wado dowladda soomaaliyana ay ku rajo weyn tahay inay soo saararto sidii inay ku guulaysato sidii dalka shidaal looga soo saari lahaa dadkeennana faqriga looga saari lahaa shaqaabuur xooggan u dhici lahaa iyadana shuruucdii lagu hagi lahaa shirkadaha shidaalka soo saaray haddii ay noqon lahayd iyaga sidii lagu canshuuri lahaa iyo sidii dheef wadaagaas lagu dhaqangeli lahaa intaba xeer nidaamyahaasna gabagabo waaye sanadkan dabayaaqadiisaba inuu soo baxo aan rajaynaynaa dhaqangalkiisana muddada hore ee sanadka soo socotay inaan ka dhammaano ilaa hadda qali hadda aan qaadno waxaan ku bilownay automation sanadkii lasoo dhaafay lixdiisii biloodee dambe iyo sanadkan hadda inti sideedii bilood ee lasoo dhaafay waxaan automeed gareynay istaraatiijiyadana noogu qoran canshuuraha marista wadooyinka rotax oo aan u sameynay system qofku haddii mar la diiwaangeliyo oo awoodi karo in asagoo gurigiisa joogo saddexdii biloodba canshuurta ku taaganto oo iska dejin karo sidoo kale waxaan system u sameynay diiwaangelinana guryaha kirada lagu degayaha magaalada muqdisho iyo guri walba waxaa lagu degayaha si xog dhammaystiran loo helo qof walba oo guri kiraysta ahna markay kirada usoo dhacdo oo awood u helo in canshuurtaas oo iska bixi qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha shirka oo isugu jira ganacsato iyo bulshada rayidka ayaa dhankooda soo jeediyey aragtiyo iyo talooyin ku aadan istaraatiijiyadda dowladda ee dhanka dakhli aruurinta ay xoogga saarta keliya lacagta meesha timid sidii ay ku siyaadin lahayd inay marka hore fakerkana ku darto horta lacagtaan meeshay ka imaanayso ma mudan tahay in la dhaqaaleeyo oo dhaqaalaheeda muxuu ahaadee kor loo qaado oo wacyigelin lagu sameeyo sidaad ogtihiinba wasaaradda maaliyadda waxaa daqli u ah ganacsatada ganacsatadu marka waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo dowladdana wax u tarahaya haddii ay dowladdu ka soo baxdo ganacsatadana wax u tarahaya oo lasla la rabo in la mideeyo waxaa ka mid ah wacyigelinta in bulshada la wacyigeliyo qofka canshuur bixiyaha ixtiraam la siiyo in kor loo qaado arrimaha wacyigelinta iyo waxbaridda dadka canshuur bixiyaasha ah taa marka waxay keenaysaa dowladda wax badanoo oo uga maqnaay in dadkii ay ku dhiir in xuquuq lagu leeyahay ee tahay ayakeena ay service ay heli doonaan